islaaniyada cutubka afaraad sidaas daraaddeed aynu cabsanno inta ballan nasashadiisa lagu gelaya jiro inaan midkiinna u ekaan mid gaari waayey waayo innagana war wanaagsan baa laynagu wacdiyey sidooda oo kale laakiin hadalkay maqleen waxba uma uu tarin iyaga maxaa yeelay kuwii maqlay rumaysad kuma ii darin waayo kuweenna rumaystay nasashadaas waynu galnaa siduu u yidhi sidaas daraaddeed anigoo cadhaysan ayaan waxaan ku dhaartay iyagu nasashadayda ma geli doonaan in kastoo ay shuqulladii ka dhammaadeen aasaaska dunida
waayo isagu meel buu maalintii toddobaad sidaan ka yidhi maalintii toddobaad ilaa baa shuquladiisii oo dhan ka nastay meesha tanna mar kale wuxuu yidhi iyagu nasashadayda ma geli doonaan haddaba waxaa haray qaar gelaya oo kuwii kolkii hore warkii wanaagsanaa lagu wacdiyey way geli waayeen caasinimo aawadeed taas daraaddeed haddana mar kale maalintoo buu gooni u dhigay isagoo wakhti dheer dabadeed qorniinka daawuud ku leh maanta sidii kolkii hore la yidhi maanta haddayd codkiisa maqashaan qalbiyadiinna ha adkaynina waayo haddii yoshuca iyagii na siiyey ilaah markaas dabadeed kama uu hadleen maalin kale sidaas daraaddeed waxaa dadka ilaah u hadhaa nasasho waayo kii nasashadiisa galay isaga qodhiisuna waa ka nastay shuqulladiisii sidii ilaah kuwiisii uga nastay haddaba aynu u dadaalno inaynu nasashadaas galno inaan ninna caasinimadaas oo kale ku dhicin waayo hadalka ilaah wuu nool yahay waana shaqeeyaa oo waa ka af badan yahay seef kasta oo laba af leh isagoo ka dhex dusaya ilaa kala soocinta nafta iyo ruuxa iyo xubnaha iyo dhuuxaba waana kala gartaa fikiradda iyo waxyaalaha qalbiga ku jira oo uun aan hortiisa ka muuqani ma jiro laakiin wax waliba way qaawan yihiin oo bannaan yihiin indhihiisa hortooda kan aynu ku tirsannahay haddaba innagoo leh wadaad sare oo weyn kan samooyinka sii dhex maray kaas oo ah ciiso wiilka ilaah ah aynu qirashadeenna xajinno waayo ma aynu lihin wadaad sare oo aan itaaldarradeenna ka nixi karin laakiin waxaynu leennahay mid si walba loo jarrabay sideenna oo kale oo aan weliba dembi lahayn haddaba aynu cershiga nimcada dhiiranaan ugu soo dhowaanno si aynu naxariis u qaadanno oo aynu u helno nimco ina caawisa wakhtiga baahida